للناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa ruux soomaali ah oo dowladda saliibyadda ingiriiska ku eedeysay inuu fuliyey weerar lala beegsaday dad yahuud ah hanjabaadaha ay warbaahinta isku marinayaan maraykanka iyo iiraan ayaa sii xoogaystay xilli xalay dhaqdhaqaaqyo hor leh laga dareemay bariga dhexe jabhadda amxaarada ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta lixaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan qaybta shanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanahaasoo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka dulqacda kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobadaas oo faah-faahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa ruux soomaali ah oo dowladda saliibyadda ingiriiska ku eedeysay inuu fuliyey weerar lala beegsaday dad yahuud ah saadiq muumin ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya booliska dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska ayaa sheegay in nin soomaali ah uu fuliyey weerar toorrey ah oo dhowaan ka dhacay waqooyiga magaalada london kaas oo lagu dhaawacay laba qof oo yahuud ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee royters booliiska saliibiga ingiriiska ayaa intaasi raacsiiyey in ninkan weerarka geystay oo afartan iyo shan sanno jir ah uu ka soo jeedo soomaaliya balse uu haysto dhalashada waddanka ingiriiska waxaana booliiska dalkaasi ku andacoodeen in ninka la qabtay kadib markii lagu joojiyey amaba loo adeegsaday qalabka korontada ah ee lagu suuxiyo dadka xilli uu isku dayayay ayay dhaheen in uu weeraro askar booliis ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ninkan soomaaliga ah lagu eedeeyey kuluglahaanshiyaha weeraro kale oo horay uga dhacay koonfur bari ee magaalada london kaasoo qofka leh ee lagu dhaawacay mahadsanid saadiq hanjabaadaha ay warbaahinta isku marinayaan maraykanka iyo iiraan ayaa si xoogaystay xilli xalay dhaqdhaqaaqyo hor leh laga dareemay bariga dhexe nuur cali warsame abuushayba ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya inkastoo ay weli socdaan hanjabaadyo afka baarkiisa ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii trump uu ku dhawaaqay heshiiska xabadjoojinta ayaa waxaa soo baxayay warar saacadihii lasoo dhaafay laisla dhex marayay oo sheegaya in maraykanku uu qorshaynayo weerar rogaal celis ah oo uu ku doonayo inuu ku qaado waddanka iiraan wargeyska oxios oo soo xiganaya ilo xogogaal ah ayaa sheegay in taliska dhexe ee maraykanka uu diyaariyey qorshe militari oo dhammaystiran si loo qaado weeraro xoogan oo wakhtigoodu gaaban yahay kuwaasoo lala beegsanayo ayuu yidhi bartilmaameedyada muhiimka ah ee iiraan si loo jebiyo ismarwaaga wadahadallada sidoo kale wargeysku waxauu sheegay in la filayo in qorshe kale loo soo bandhigo trump kaasoo diiradda saaraya in la xakameeyo qayb ka mid ah maranbiyoodka hormuus si dib loogu furo waxaana laga yaabaa ayuu yidhi in ciidamo dhulka ah ay ku lug yeeshaan umuurahaasi saliibiga donald trump ayaa lagu waday inuu khamiistii helo warbixin ku saabsan qorshayaal weeraro militari oo cusub oo lagu qasbayo iiraan inay gorgortan ku gasho joojinta dagaalka sida uu sarkaal maraykan ah u sheegay wakaaladda wararka royters iiraan ayaa mar kale khamiistii shalay ahayd ka jawaabtay hadallada ka soo yaraya maraykanka waxaanay sheegtay in dharbaaco kulul ay ku dhufan doonto maraykanka haddii washington dib ay u bilowdo weerarada ka dhanka ah iiraan waxaa kale oo dowladda shiicada iiraan ay mar kale ku celisay sheegashada ku aadan marinbiyoodka istaraatiijiga ee hormuus taasoo sii kordhinaysay qorshayaasha maraykanka ee samaynta isbaahisi dib u fura marinbiyoodkan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi ayaa fiidkii xalay ka dhawaajiyey in aan la filayn natiijo deg deg ah oo ka soo baxda wadahadallada maraykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee irna dhaqdhaqaaqyo aan caadi ahayn ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga dareemay bariga dhexe waxaana habeenimadii xalay qaybo ka mid ah caasimadda iiraan ee tehraanna laga howlgeliyey nidaamyada difaaca cirka oo la sheegay inay la tacaalayeen diyaarado yaryar oo aan duulyo lahayn iyo qalab kormeer hawada ah sida ay xaqiijiyeen wakaaladaha wararka ee iiraan imaaraadka carabta ayaa isna saacadihii lasoo dhaafay sheegay inuu ka mamnuucay muwaadiniintiisa inay u safraan iiraan lubnaan iyo ciraaq wuxuuna ugu baaqay kuwa ku sugan dalalkaasi inay si degdeg ah uga baxaan oo ay dalkooda ku laabtaan isagoo sabab uga dhigay xaaladaha cakiran ee gobolka trump ayaa khamiistii shalay mar kale u sheegay wariyayaasha in aanan loo ogolaan doonin iiraan inay hesho hub nucleer ah islamarkaana qiimaha shidaalka uu si degdeg ah hoos ugu dhici doono marka dagaalka uu dhammaado sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan ayaa shaaca ka qaaday in haddii mar dambe uu maraykanku soo weeraro ay qaadi doonaan weeraro aan kala joogsi lahayn oo daba dheeraada kana dhan ah saldhigyada maraykanka taliyaha ciidanka hawada ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa isna laga soo xigtay isagoo jeedinaya hadallo goodis ah waxaanu isagoo la hadlayay maraykanka uu yidhi waxaan aragnay wixii ku dhacay saldhigyadiina gobolka waxaanan arki doonaa isla arrinta oo ku dhacda maraakiibtiina dagaalka hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullaahi mujtamac kabanaai ayaa fariin qoraal ah u diray shacabka iiraan isagoo sheegay in tehraan ay meesha ka saari doonto xadgudubyada cadowga ee marinka biyaha iyadoo loo adeegsanayo ayuu yidhi maamul cusub oo marinka ah xogayaha guud ee urur gaaleedka qaramada midoobay antonio guteres ayaa ka digay in haddii carqaladaynta ka dhalatay xiritaanka hormuus ay sii socoto ilaa bartamaha sanadka kobaca dhaqaalaha caalamka uu hoos u dhici doono sicir bararkuna uu kordhi doono malaayiin qof oo dheeraad ahna ay wajihi doonaan faqri iyo gaajo daran trump wuxuu wajahayaa wakhti kama dambaysa oo ku eg jimcaha maanta taas oo ku qasbaysa inuu go-aan cad ka qaato mid ka mid ah labadan qodob oo kale ah inuu joojiyo dagaalka socdo ama uu si rasmi ah koongareeska ugu sharxo sababta loo sii wadi karo sida uu dhigay xeer gaaleed ku saabsan arrimaha dagaalka oo ay dejisteen kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii geesta kale ee wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas ciraaqji ayaa kadib kulan uu khamiistii la yeeshay guddoomiyaha baarlamanka lubnaan nebiih berri sheegay in joojinta weerarada yuhuudda ee ku hayso lubnaan ay qayb ka tahay fahamka xabad joojinta ee u dhexeeya iiraan iyo maraykanka islamarkaana lafdhabar ay u ahaan doonto geedi socod kasta oo mustaqbalka ah aad baad u mahadsantaha abushiiba jabhadda amxaarada ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya jabhadda amxaarada ee faano ayaa ku dhawaaqday in weerar lama filaan ah ay ku qaaday magaalada deensa oo qiyaastii toban kilomitir u jirta magaalada baahirdaar ee xarunta maamulka gobolka amxaara sarkaal ka tirsan jabhadda faano oo la hadlay warbaahinta ethoobiyan media service ayaa sheegay in afar iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya ay nolosha ku qabteen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah qoryaha culus ee dagaalka waxaa kale oo sarkaalkani ka dhawaajiyey maleeshiyaadka faano ay gebi ahaanba magaalada la wareegeen iyadoo muuqaallo ay baahisay ethoobiyan media service laga dheehan karo ciidamada maxaabiista ah ee gacanta lagu dhigay ma jirto faahfaahin laga bixiyey wax khasaare ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac sidoo kalena lama hubo in maleeshiyada faano ay weli gacanta ku hayaan magaaladan ay sheegteen inay la wareegeen dhinaca bariga gobolka amxaaro faano waxay shaacisay in dagaalo culus ay ka dhaceen dhowr aag oo hoostaga degmada raayo koobo kuwaas oo bilowday waa berigii hore ee arbacadii kadib markii laga hortegay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamada etoobiya dagaalkan ayay isaga laftirkiisa jabhadda faano sheegtay inay kasoo hoysay guulo waaweyn inkastoo ay ka gaabsatay faahfaahinta khasaaraha howlgalkaasi iyadoo maamulka abiy axmed uusan wax filcelinah ka samayn sheegashooyinka kasoo yeeray faano dagaalada iyo guud ahaan colaadda ka jira dalka etoobiya ayaa marmamarka ka dambeysay sii xoogaysanaya iyagoona kusii fadaya dhul hor leh oo dalka etoobiya ah aad baad u mahadsantahay marwaan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta lixaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga waa kan yaasiir moxamed oo filimkaasi soo daawaday iminkana warbixintan inooga diyaariyey muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah ayaa ah qaybta lixaad muuqaallo taxana ah oo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay gurmad raashin qaybin ah oo uu fidiyey guddiga gurmadka abaaraha kaasi oo la gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashin kala duwan oo isugu jira cuntooyinka aasaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami iyo nidaam ah loo gaarsiinayay dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanadaasi muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey iyo sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala nicamtiisa faraha badan oo aan la koobi karin ilaahay baa ku mahadsan cabsida ilaahay baan isu dardaarmaynaa maanta culaysaa jira waxyaalaha culayska lagu faydo kurbada lagu faydo taqwadaa kow ka ah culaysyada maanta na haysto abaaraha biila'aanta waxa weye baadla'aanta xanuunnada jira waxaasoo dhan waa iska un culays midda kale waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta samafalayaasha ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen ummaddeenna maanta waxaa weeye dhib baa haysta way ooma yihiin magaalo dhowr shala waxaan soo marnay aan biyo lahayn aad baan ugu naxnay saddex boyadood baa la keenay annagoo taagan shan daqiiqay biyihii waxaa way ku dhammaadeen war dadkeenna muslimiinta ee soomaaliyeed ama dalka aan joogna ama dibadda aan joogno war ummadda waad arkaysaan ummadda aan isu gurmanna aan istacaawunna jeefka gacanta aan gelin ummadda aan u daqanna intaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo naxariisanayaa walaalayaal deeqdan ayadaa gaalo kama imaan gaalo raacyo kama imaan mujrimiin kama imaan murtadiin kama imaan waxay ka timid dad muslimiin oo walaalihiina u firsada ayagaa macnaha yidhi walaalaheenna dhibaataysan ha loo geeya waxay macnaa ha lagu dheefiyo waa shirinkoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro idinkana allaha idiin shifeeyo walaalayaal waxaa la doonayaa ilaah inaan u laabanno walaalayaal roob allahna siiyo cirka allaha noo darariyo cirka allaha noo darariyo cadowga allaha naga riixo walaalayaal qalbiga ha laysku furo ha layscafiyo intaasi kadib waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashinka kuwaasi oo muujinaya ducooyin iyo mahadnaq ay u jeedinayaan mujaahidiinta
walaayada allaha karaameeyo allaha barakeeyo allaha barakeeyo ilaahay baan ku mahadina alxamdulilah rabbialcaalamiin mujaahidiintaa noo keentay iimaankana waa ku qabnaa
mujaahidiinta kor allaha ka dhigo maanta degmada hagara raashin ku qaadan haynaa bariis kiish bariis kiish bur kiis sokor laba saddex saliid ayaa qaadamaynaa odowka ilaahay naga jabiyo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo
muuqaalkani waxaa ka horreeyey muuqaallo hore oo uu kanaalka wararkaee kataayib al akhbaariyah ku soo bandhigay gurmud isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin kaasi oo guddiga gurmudka abaaraha ee mujaahidiintu gaarsiiyey deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsantahay yaasir munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya munaasabad si heer sarah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada akhriska iyo qoraalka kadib muddo bilooyin ah oo ay wax ku baranayeen madarasada alwasiila ardayda qalanjibisay oo isugu jiray hooyooyin iyo caruur ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa toddoba iyo labaatan arday kuwaas oo bilooyinkii ay dhiganayeen ugu dambeyn la siiyey shahaadooyin ka turjumayay qoraalka iyo akhriska munaasabadda qalinjibinta ah oo ka dhacday xarunta madarasada ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaas oo halkaasi ka jeediyey kelimaad ku saabsanaa muhiimadda cilmiga iyo qiimaha ay leedahay barashada akhriska iyo qoraalka culimada ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed balli iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey madarasada waa madaraso ay ka qalinjabiyeen xafladdeeda loo fadhiyo da'yar iyo dad waaweyn inay macnaha farta ay ku barteen inay ka baxeen ummiya maxwal ummiya inay macnaha qoraal la'aantii iyo akhris la'aantii inay ka baramooseen ay una baxeen oo ay barteen inay wax akhriyaan oo ay macnaha waxweye wax qoraan waa injaas aad u weyn weeyaan ilaahay ha barakeeyo madarasada iyo macallimiintooda qoraalku walaalayaal waa aasaaska diinteenna weeyaan madarasatulwasiila juhdi badan bay walaaluhu bixiyeen wayna ka muuqataa waana dhegaysannay bandhiggii ardada kuwii yaraa iyo kuwa waaweynaa waana wax ummadda anfacahay fi dunyaa walaakhira nabigeennu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam xadiid fii saxiixi muslim meelo kale ee ku yimid wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis waa saddex kelimo laakiin macno aad u waaweyn bay xambaarsan yihiin wixii ku anfacahe ku dadaal adduun iyo aqaraba hadda halkan goobtan waxbarasho oo ilaahay subxaanau wa tacaala diintiisa lagu barnaa waa wixii naanfici lahaa aan ku dadaalna dhankiisa maamulaha madarasada alwasiilaha ee magaalada jilib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxbarashada madarasada iyo heerarka kala duwan ee ay soo martay xafladda waa xaflad madrasatu alwasiila ilaa qiraa'ati tansiil dafcadeedii koowaad oo qalanjib ka qalanjibisay alkitaabatu walqiraa'a oo insha allahu tacaalaa marxalad kale labaad u gudbi doonaan haddii ilaahayno marxaladda koowaad ka gudbi doono marxalad labaad u gudbi doono insha allah haddii ilaahayno dadka waxay iskugu jiraan laba qaybood qayb hooyooyin waaweyn dad waaweyn hooyooyin ah iyo ciyaal yaryar labadaas iskugu jiraan sidoo kale suldaan shuceyb oo ka tirsan golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kelimad bogaadina ka jeediyey xafladda sadar muqdisho aalkadhan ardaydii waa dhegaysanay cardigoodii waa dhegaysanay hooyooyinka gurjoogtada ahaa ayagana cardigood waa waxay barteen hadweel wal wuxuu ku jira muuduxa soo maahan waxa idinka dhawaaqo idinka shanqaray waa soo jeediseen waa waxa barateen waa wax qarsoon ma ahan waxaana loo baahan yahay in lagu dadaalo wixii iyaga ahaa aysan gacanta ka bixinoo lagu dadaalo waa kanzi waay laa taqaafu calayhi lis qalbigaa wax suureeyo sawirka asaga ku fiican wixii ka soo duxa ee qalinka iyo gacantuna loo kaalmeeya soo maahan wixii qalbiga lagu sawiree lagu qabtay yaanan fakinin insha allahu tacaala nasiibaa leedihiin maanta raggaa furunta ku maqan ee cadowga u shafdhigana waxaan leenahay hadda ku farxa arrinkii aad difaacaysaan waa kaas ugu muuqdaa khayrkiisa iyo wanaaggiisa intii ay munaasabaddu socotay ardayda qalanjibisay ayaa waxa ay soo bandhigeen wax ka mid ah aqoontii ay ku soo barteen madarasada alwasiila ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما معنى محمد رسول الله معناها أن الله أرسله إلينا لطاعته واتباع شرعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري ما هي نواقض الوضوء؟
نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين كالبول والغائد والريح وزوال الأخذ بنوم أو غيره ومس الفرج بباطن الكف ولمس جسد المرأة الأجنبية إياك نعبد إله وأدقهم بانكو حافظنا كلغا وإياك أدقهم بان نستعينك كالمضل ضلبينا hidinaa ilaahu nagu hanuuni asiraada jidkii almustaqiima ee toosnaa siraad aladiina jidkii ay mareen ancamta kuwaad u nimcaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwaad u cadhootay kayrkooda ilaah waana marinay yuhuudahaa waladaaliina kuwii baadiyoobee nasaare ahaa gabagabadii qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay fursadda waxbarasho ee madarasada islamarkaana la siiyey shahaadada akhriska iyo qoraalka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus madarasada alwasiila taqriiban waxay furan tahay hadda toddoba bilood inta aan wax ka baranaynan waa muddadaas annagoo ah hooyooyin oo aad u mashquul badan fursaddeena ay aada cariiri u yah ilaahay mahadiis waxa ah xaruufaha aan meesha ka aqrinayn annagoo garanayno ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ilaah waa ku mahadsan waxaan bartay maxaan ku dhahay wixii farbarahayan bartay shahaadahana ku qaatay alxamdulilaah markeeda hore kitaabka akhrintiis wuu idhibaya haddana alxamdulilaah ilaah ma haddaas u sugan tahay ilaah baa ku mahadsan shahaadahana ku qaatay nimca ilaahay weeye ilaah baan ugu mahadnaqayaa waxaan ka qalin jibinay walkitaab walqiraa'a alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan shahaadaan qaadanay waxaan u sheegayaa dadka waaweyn inay wax baran karaan gabdhaha muslimaadka ee guryaha joogo waxaan u sheegayaa inay madarasooyinka soo heleelaan ee wax bartaan waxaan leeyahay waxaan qaadanaynaa shahaado maanta aanu ku baranay alqiraa'a walkitaab ilaahay baa mahad iska leh aan dhammaad lahayn madarasadanada waxaa la dhahaa alwasiila ilaahay subxaana watacaala hanoo fududeeyo inta kale noo dhiman hadda waxaan baranay alqiraa'a walkitaab inta kalena ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waa kan faysal mahad soomaali oo warbixintan inooga diyaariyey in ka badan soddon qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay gurmadkan raashin qaybinta ah ee guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin maalmihii lasoo dhaafay uu ka fuliyey degmada ceelbaraf ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe qoysaskan oo isugu jiray fuqaro iyo masaakiin ay saameyn ku yeelatay abaarihii ka jiray wilaayaadka islaamiga ah ayaa markii raashin qaybinta u dhammaaday kadib la hadlay idaacadda andalus waxay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan ka faa'iidaysiga gurmadkan raashin qaybinta iyo xilliga uu ku soo beegmay ibraahim rable waana soo gaartay si fiican noo soo gaartay alxamdulilah ilaah maanta iskale abaar ayaana taabatay alxamdulilah haddaan nicmana waa helnay guddiguna waxuuna soo gaarsiiyey daaqowna soo gaarsiiyey isugu daran bur iyo bariis iyo saliid gaalada allaha jabsho ayakana khayr allaha siiyo abaaruhu ilaahay aa naga dulqaaday waxaa noo yimid roob magacayga waxaa la yidhaha maxamuud cali carooni neec sokora neec bariisa neec bura caag saliida waadna soo gaareen walaayada islaamiga kor allah u qaado gaaladana allaha jubsho haahe intaasaan ugu ducayhaynaa khayr allah siiyo roobna ilaahaa noo keenay waa nicmaysanna khayr allah siiya walaayada maxamed cabdulaahi garuun degmada albarafaan joogaa neec bariida neec sonkora neec bura caag subaga intaasaa ay soo gaarta nicmadaas ilaahay ayaa iskale biyaha way ag yaaliin abaarta ilaahay ayaa reebay waa noo aaran xoolihii alla ilaah wixii nooga soo hera waa ku shukraynaa wixii beriga nala siiyana ilaahayaan ugu mahad celaynaa xarakada shabaabna kor allah ka dhigo cadowga hore allah qabto cawoonka hore allah beriyo caynta hore allah barakeeyo cibaadada hore allah aqbalo cunnada hore allah saallo kitaabay midigta ku sitaan agta iga rogaan waana ku mahadsan yihiin masaakiin ay beriga allailha gurmadka ay u sameeyeen oo nicmada ay siiyeen ilaahayna kor ka keenay waa ku mahadsan yihiin anunkuna waa ugu mahad celaynaa ilaahi gurmadkan raashin qaybinta ah ee guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin uu ka fuliyey degmada ceelbaraf ayaa ku dabafaylaya howlo samafal ah oo si guud looga sameeyey deegaanada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe kumanaan dad muslimiin ah ayaana ka faa'iidaystay kuwaas oo raashin qaybin loogu sameeyey deegaanadooda mahadsanid faysal ugu dambeyntii sidoo kale waxaad warkeenna ku maqli doontaan qeybta shanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanahaasoo kabashada deegaanadii lagu soo duulay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed rabbaaniha ayaa qarinka u qaatay duulaanku waa mid weli ku socda bulshada muslimiinta ku dhaqan bariga afrika sababta loo beegsanayo waa keliya inay raalli ku noqdeen in ay isku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka hogaankana ay u dhiibtaan walaalahooda mujaahidiinta xasiloonida iyo kala dambeynta kusoo dabaalay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya cadowga silabiyiinta iyo dabadhilifyada murtadiinta waa miday u cuntami weyday sidaas xasidnimo intay ka gaareen ayay isku dayeen in ay dadkeenna ku qasbaan ku hoos noolaashiyaha maamulka dulliga iyo kufriyaadka islamarkaana ay bulshadeena u gacmo qabtaan mabaadi'da dawaaqiidda ee faraysa in ragga dumar loo bedelo haweenkuna rag loo bedelo markay iska yureeyeen nafalxumada kufriga waa tan uu cadowga ku dhaqaaqay ficilada foosha xun ee uu u geysanayo bulshadeenna guryo iyo xaafado ay leeyihiin dad rayad ah ayay diyaaradaha dagaalka ee silibiyadda maraykanka ku daqaysay deegaanka show waxaa duqaymahaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo in ay ku baaba-aan hanti wixii yiilay guryahaas ay duqeeyeen si aan wax badan uga ogaano arrimahaas waxaan ka waraystay mid ka mid a ehelada dadka dhibaatada lasoo gaarsiiyey oo iiga warbixiyey waxaa maalinkaas meesha ka dhacay magacayda waa macalin cali maxamed cusmaan deegaankan aan ku nool nahay oo ah shaw caano walaal waxaa noo geystay duqaymaan iyo gubitaan laba marxala laba madaxweyne oo allah tabaaraka wa tacaala cadowna ku ah allahna noo keenay qadarullaahi maqduurin baan leenahay gaalooy waxaan leenahay maraykan ha ku soo dirsado ama afrikaan ahaaw ama soomaali ahaaw balse waa kugu maqannahay waana ku sabarsannahay allah tabaaraka wa tacaala imtixaankiisa inay ka mid tahay waxaan leenahay rabbiyow adiga baa un naga kaafiyo annagana insha allahu tacaala amarkaadana waa qaadannay saacadaha soo socda ama bilaha soo socda ama sannaha soo socdane waan iska dhici doonnaa jawaabna waa ka bixi doonnaa waana ku sabarsannahay waxa nugu dhacayo alla mataqaana nugu imtixaamay middaasi taasay ahayd walaalow gurigan kale duqaynta ka dhacday ee qoyska lagu beegsaday bal maxay ahayd sidaas u dhacday walaalow habeen habeenadaha ka mid ah gurigaas ayaa mataqaanaa maraykanka ciidamadiisa oo ku sheegay mataqaanaa doronis iyo diyaaradahaas mataqaanaa quranka hobeenta ah ayay noo geysteen waxa mataqaanaa kuwaxyeelo noqdeen waa dad iska masaakiin ah oo hooya iyo aabbahii carruurta dhalay alxamdulilaahi ilaahay uu ku jeclaaday waa dad mataqaanaa shacab ah waa dad iska masaakiin ah waa dad wax aan geysanin waa dad mataqaanaa alxamdulilaahi labadii marxalaba tii hore iyo tanba maraykan baa sheegtay wuxuuna u sheegtay inuu soomaaliya qolqol qoysqoys fardi fardi oo uu cuni doono balse alla ma dhihin annagana mataqaan waxaan leenahay waxaad waddo waxa waaye waxaan u taqaanaa allah tabaaraka watacala inuu imtixaamaa waayo waan iskaa waan arguursan doonnaa waan iskaa dhici doonnaa waxa waaye mataqaanaa gurigaasna waxaa noo geystay ninka la yidhaahda madaxweynaha hadda xilka haaya taraam oo sheegay muslimiinta meel walba oo joogaan inuu beegsan doono gaar ahaan xataa dadkii soomaaliyeeday oo qaxooti noqday oo waddamadaas tegey inuu beysanayo ama mataqaanaa maraykankuaan jooga haka mataqaana hanoo aargudaana ama dadka mataqaana hadda joogo deegaanadan hadda aan joogno iyo kuwaanka agdhow ama soomaaliya geeska bariga afrika ha noqoto inaan kaa aarsan doonno kuwaankaa hoos shaqeeya iyo adigban aan kugu maqannahay waxa waaye kaasna mataqaana duqaymaha cirka kuwaanka mataqaana kasoo tuuro madaaficda arxalxumida ah kaas mataqaana waxa waaye waxaa noo geystay taraam kan joe baiden ou ahay ciidamadiisa lugta ama mataqaana gaadiid ku socda bangaraafta ama iyagana mataqaana caloosha u shaqaystayaasha ah ayaay aheeday maraykan fariinta waa ku maqan tahay waxaan leenahay dadka u dhashay deegaanadan ama hiiraan ama ka baxsan beesha nahay ah waxaan leenahay mataqaanaa ninkaasay ciidamada u hoos shaqeeya oo shayaadiinta mataqaanaa soomaaliya ama ka baxsan mataqaan ka hoos shaqeeya waxa la burburinayo waa carruurtoodii waa guryahoodii waa hooyadooda wixii mataqaana alxamdulilaahi ay ku nooleeday waa hooyaday lahaayeen waa meeshii mataqaana haddiis ilaahi tabaaraka watacala uu tooba keena ay ku noolaan lahaayeen war ninkaas mataqaana uga aar baan leenahay ninkina ninkii u dhow maraykan ninkii arko oo musli aan ahayn maraykan dad muslimiina jira dadka muslimiinta aan ahayn oo ameerikaanka ah waxaan leenahay mataqaanaa hilibkooda iyo hilibka digaaga mid hadii noqdaan leenahay magaalada show waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah waxaana ka mid ah deegaanka bilaal halkaas oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen fal kufsi ah oo ay kula dhaqaaqeen gabarh da'yar ah oo xanuunsaneyd weliba sagaal bilood oo xaamilo ahayd hooyada gabadhaas la dhibaateeyey ayaan la kulmay waxayna iiga warantay tacadiga gabadheeda yar loogu geystay deegaanka iyo maleeshiyaadka ka dambeeyey arrinkaas asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa la yidhaha khayre cismaan maxamed waxaa nagu soo duuri maleesyaal oo cadow ah oo wata nin la yidhaaha nuur dheera oo ilaahay ka furatay gabartaas dhibay geysteen torrey laba meel ugu dhufteen waxay ku dhuftaan ku dhufteen m ilaaha unaga qaban doona insha allah waana la xisaabtami doonaa cadowgaas waa ka aagursan doona hadduu ilaaha yidhaah maxay markaa maleeshiyaadka gabadha ay macnaha u geysteen gabadha waa kufsadeen laba meel torrey ugu dhufteen waa kala tuureen oo wejigay dharbaaxti ugu dhufteen oo sanka u dhiig ka imaadiyoo dhowr beriya tabcaan ahayd saasaa jirta gabadha jirdil xataa way u geysteen haa waa jir dileen torreey laba meel ugu dhufteen wejiga dharbaxtay ugu dhuftay tiloo gacangidis sanka dhiig ay ka keentay dhabarka haddii kubitur la saara dhabarka iyo waxaasoo dhan xanuunaha jiraa la dhahay oo dhiigaa fadhiistay gabadha marka aad bay u dhibaateeyeen gabarta aad bay u dhibaateeyeen oo qof iska xaamilo ah oona curyaan iska ay ahayd maxay kaloo markaa deegaanka ka geysteen oo ay dhibaataa ay sameeyeen aad ogtihiin deegaanka waay burburiyeen waxay tali karaan waxay gubi karaan iyo waxay maxaan ku sheegaa ay hanta qaadan karaan caagala biyo hataa waa qaateen waxay idhaafeen ma jiraan
boobna way geysteen haa boobna waa geysteen
marka maleeshiyaadka meel walbay tagaan sidaas wax u boobayeen miha meel ba taga sidaas wax boobayan dad muslimba maba aha qofka dad muslim yow jirka dadka iyo dadka waxaa dalka u naxaa soo maaha marka saas waa xaalada tahay marka ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay aada is leedahay waad u diraysaa cadowgan gabadhaada dhibaateeyey maleeshiyaadkan murtadiinta ah ee gaalada gadaal ay kasoo riixaysay kolley xabad baa naga dhexaysa wax kaloo naga dhexeeya ma leh waan loo arguyi doonaa insha allah niman baa habeen iyo hir u taagan oo dagaalkooda kula jiro haddii waxad badanna waaba laga guuleystay haddaan wixii dhamaystir waa la dhamaystiri doonaa maraykanaana wata maraykanna wax asxaan oona dhex yaalla ma jirto haa ilaah baa naga qabanaya ninkana waa maxaan ku sheega waxaan ka tari karin waan ka taraynaa laakiin in loo soo argudi doono insha allah aan rajaynaa gabartayda waa gabar iska maskiinad ah oo iska macluul ah oo xaamile iska ah oon carari karin marka wixii tay ku dhigaana ilaah baa ogaay maraykanka iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta waxay go-aan ku qaateen in dad iyo duunyo aysan waxba reebin wixii ka hor yimaadana ay cagta marayaan sidaas oo kale isla magaalada duleedka show deegaan ku yaalla oo lagu magacaabo wardheen waxa ay cadowgu si bareer ah u dumiyeen ceylkii ay ka biyacabi jireen dadka iyo duunyada waxayna sidoo kale dabqabad siiyeen laba qol iyo agab kaloo dhex yiilay oo loogu adeegayo bulshada deegaanka iyo xoolo dhaqatada usoo aroorida ceylka xoolahooda inta aan ku guda jiray indha-indhaynta deegaanka waxay indhahaygu qabanayeen gabdho aan mooday in ay ka yimaadeen madaarista waxbarashada kuwaas oo aad u xijaabnaa qaarkood waxa ay la jireen amaba ay la socdeen amaba ay ilaalo ka ahaayeen xoolo ay u soo arooriyeen ceyl ka wardheen mid ka mid a gabdhahaas oo aan waraystay ayaan weydiiyey su-aal ahayd ka waran xijaabka aad wadato waa ayo cidda kugu amartay sidan ayay iigu jawaabtay
muslinka dhan ku waajibiya dharka inaan la xirto waa jawaab iga yaabisay balse keligeed maaheen oo gabdho badan oo iyada la mid a oo baadiyahan kula nool ayaa sidaas u xijaabnaa waxaanay tillaabadaasi ka turjumaysaa heerka dacwo iyo diinjeceel ee dadkeena ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed rabaani ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee maanta aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa intii warkan mid la mid ahaan dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu